gudoomiyaha magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland cabduqaadir maxamed maxamuud ayaa dhagax dhigay dhismaha buundada xaafadda naasaha hablood ee garowe dhismaha buundadan la dhagax dhigay ayaa waxaa iska kaashanayo maamulka degmada garowe iyo shirkadda dhismaha ee t t n maxamed cali gurey xogeyaha dowladda hoose ee garowe ayaa ka warbixiyey dhismaha buundada
shaqada halkan laga qabanayaa waxay noqonaysaa buundada laan cali firin ee ku taalla xaafadda naasahablood iyo waddada nexsom shaqo laga qabanayo oo dayactir insha allah waxaan uga mahad celinaynaa shaqadaa waxaa qabanaysa shirkadda t t n iyo dowladda hoose waxayna tahay baahi muuqatay oo halkan bulshaduna dhib ku qabtay oo ayaa dayactirkeedii lagu samaynaya insha allah haddaan inahaas idhaahdo shirkeennu wuxuu daaraa iyo isumaatinkeenu waa shaqada halkan aynu ku daafurayno cabduqaadir maxamed maxamuud gudoomiyaha magaalada garowe oo dhagax dhigay dhismaha buundada ayaa sheegay inay muhiim tahay in magaalada meel kastoo laga horumariyo
saad og tihiinba magaalada tani in badanna aan sheegno magaaladii madaxdii puntland waa magaalo u baahan in dhinac walba laga ilaaliyo laga dhiso laga qurxiyo shaqadan maanta socotaana waxay ka mid tahay shaqooyinkii inoo socday hore inagu socday shacabka waxaa loogu yeeray inay wax ka ogaadaan maadaama ay yihiin guddoomiyaasha xaafadaha iyo guddigii shaqooyinka inoo socda si ay u dareemaan waxa ka socda xaafadahooda buundadan insha allahu tacaala waxay noo socon doontaa afar wiig ugu badnaan ama saddex wiig iyo xoogaa adugu markii laisu geeyo bil bayna ku dhammaanaysa insha allah waana buundo kor loo dhisaayo oo aan ahayn buundooyinkai caadiga ahaa oo dhulka yaallay meesha aad aragtaan oo mashruuc ka socdana waa meesha aad ogaadeen oo biyuhu ay gooyeen iyadana waxaa lagu tagay in waddo loo sameeyo si biyuhu maraan meeshaasna looga dhigo shub aan biyuhu mardama ayaan waxba yeelin si kastaba dhismaha buundada laga dhagax dhigay xaafadda naasaha bulood ee garowe ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha